رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay baabkii dee kitaabka bilowyadiisee hooyada birigeed ana ixsaanka iyo samafalka hooyada loo samafalo iyo dee inay iyadu marka la eego aabbiyi hooye marka la eego xagga xaq ahaan iyo jaanibkaas iyadoo ay aada ugaba horeysay ugaba weyntay waalidka ama aabbaha taas baan kuba jirnay marka wuxuu uhi musanifku raximah اllahu tacaala xadaثna سacيid بن أbي مryم qال أخbarnا محamed بن جaعفر بن أbي kaثيir qال أخbarnي زayd بن أسلم عن cطاء بن يsاar عن بن عabاs أنh أtاah رaجuل bal intan kolley jilaalka lagu jiro way yar adag tahay in waxyaalo badan lagu yar joogjoogsado khaasatan xagga asaniida oo waqtigan ee kitaabka waqtigan haysana ayaa yar ruwaadda halkana kolley waa ruwaaddii hiqaada ahayd ama waa dadkii xataa kutubta saxiixa inoogu wada sugnaa oo kitaabkiisa kaleba way ku wada sugan yihiin raggan sheekhiisa laga bilaabo dee saxaabiga ilaa cada ibnu yasaar laga soo gaadhayo nin taabiciya isna ahaa oo caabid ah hiqa ah wuxuu yidhi waana ahar weeyo xadiis marfuuca ma aha anahu ataahu rajulu anahu shaniya ataahu ay ata bna cabaasin waxa u yimi rajulu nin baa u yimi ibnu cabaas baa loo imanayaa faqaala wuxuu ihi inii anigu khadabtu waxaan doonay imra'atan haweeney oo haweeney buu malaa dee doonay inuu guursado oo arrinkaasuu u bandhigay inuu guursado u bandhigay fa abad way diiday an tankixanii aniga inay guursato khidbadiisii iyo cardigiisii iyo bandhigiisii may aqbalin wakhadabahaa waxa iyadii laba hadlay oo uu dee bal masalan doonay hayri aniga kayrkay fa axabat ciddii kale ee dee arrintii iyo qaradkaygii oo kale ula timi waxay jeclaatay an tankixo inay guursato fakirtu waan hinaasay calayhaa korkeedii oo dee markii isaga ay celisay diiday nin kalena ay aqbashay inay guursato ayaan tii baan kuba hinaasa imaka halkan weli ninkii kale inay guursato ma sheegin ee dee khidbadii kale iyo doonidii iyo cardigii kale ayay u iilatay waa ninkii kale isaga isagoo iska diiday faqataltu aan naagtii sidaas ahayd waan dilay fahal lii min tawbatin wax tawbo ah anigu ma leeyahay oo anigu tawbo dee haddaan dembigaaso dee waana qatl mutacamada imaka halkan oo uu camdiyey tawba ma leeyahay qaala markaa wuxuu yidhi ibnu cabaas baa odhanaya ummuka hamsadii istifaamku way xadfantahy halkan a ummuka hooyadaa xayatun ma nooshahay oo hooyadaa miyay nooshahay qaala wuxuu ihi laa mee ma noola qaala ibnu cabaas baa wuxuu ihi tub ila اllahi caza wajal tub toobadkeen ila llahi ilaahay u toobadkeen oo usoo laaban macnaa albaabka toobadu kaama xidhna toobaduna way kuu furan tahay ilaahay usoo noqo ka toobadkeen jariimadaa weyneed gashay wataqarab una dhowowo ilayhi ila اllahi ma stadacta macnaa wixii alla wixii aad kartay acmaasha biriga iyo acmaasha daacaadka ah la kaalay oo dee waaba intaasoo ilaahay kaaga dhaafo wixii aada geysatay ah ninkii saasuu ugu jawaabay fadahabtu cadaa bnu yasaar baa leh waan tegayoo dee kolley waa maqlayo arrinta waa ogaaye fasa'altu ibna cabaasin cabdullaahi ibnu cabbaas baan weydiiyey oo waxaan ku idhi dee ninku inay wuxuu weydiinayay towbadi may furan tahay waa kan yidhi hooyadaa ma nooshahay lima sa'altahu maxaad u weydiisay can xayaati ummihi inay arrinkii toobuku weydiinayey toobadii may furan tahayoo ma toobad keeni karaa mise lama toobad keeni karee maxaad hooyadii nolosheeda aada u weydiisay faqaala wuxuu ihi ibnu cabbaas inii anigu laa aclamu ma garanayo camalan camal aqraba ila allahi caza wajal aqraba uga dhowaan badan ila allahi caza wajal min biri lwaalidati waalidada samafalkeeda oo dee ixsaanka iyo loo samafalo waalidadii waa camal aada iyo aada u weyn iyadoo labada waalidba guud ahaan ilaahay dee xagga weynida ay weyn yihiin birigoodu cibaadadii isaga la caabudayay ixsaankooda uu la xidhiidhiyey taas dee fii kayri ma aayatin oy weyn haddana hooyadu way kasii xaq weyn tahay oo marka waalidkii oo hooyadii u baari noqdo o ixsaan falaa waa camal weyn oo camal adigu kaba weynba ama uga dhow ilaahay xaggii maba garanayo oo dee markaa kolley haddii ay hooyadii nooshahay tu odhan lahaa imikaba waa kan yidhi wataqarab ila llahi ma stadacta wixii camala ee khayra ee daaceed karayso ilaahay ugu dhowoowa badso daacaadka dee adigoo ilaahayna usoo noqonayo towbadiina sooxadayd laba imanaya haddii hooyadii nooshahay dee wuxuu amri lahaa inuu bal iyadii u ixsaan falo oo u baari noqdo camalkii khayrka ahaayee uu lahaa ilaahay wixii ayba maalan ugu dhowowba ayay dee kawa ugu ahamsanee uu faro ku adkeeyo ayay noqon lahayd hooyadii birigiisu hadday nooshahay birigeedu hadday nooshahay wey bal xadiid kolley waa xadiidka insaan sheegaya sanadkiisu waa sanadkaa saxiixa ah dee mowquuf haba ahaado ibnu cabaas ha kuba taagnaado in beriga hooyada iyo mansilada uu leeyiyo ahamiyada uu leeyahayna kolley way nooguba sugan tahay xagga ninkii inuu amray un towbo iyadoo dee ninkani qatil mutacamada hadduu laba yimala qisaas u mutay isagii xaakim ma ahayn waa ninkaa muftiga ah weeyaan oo qaadi ma aha xaakim ma aha hortiisa qirashadan laga qirta nin qisaas ku oogi kara ma aha oo dee arrinkan sanbu deeta wixii isaga weydiinaya xaggii towbada ahayd ayuu uba faray bal in kolley wixii uu bukhaari usoo arooriyey aada bay inooguba caddahay oo hooyada iyo birigeeda iyo mansilada weyn uu leeyahay iyo ixsaanka iyo biriga waalidka loo samafalo inuu dee waa inay d khayr aada u weyn sa cuquuquba dembi weyn noqonayo waxyaalaha dee saalixaadka ah na ee laguba dhaafo dunuubtiina inuu kani kaga midiyo ama kuwii ugu ahamsanaa taas way nooguba sugantee laakiin waxaa aada mashhuur u ah cinda ahli lcilm ibnu cabaas oo kale ama kaba shuhrowday inuu isagu kuba tago dee ruuxii camdi wuxu diray inaanu towbo lahayn inaan toobo lahayn kolley bukhaarina way nooguba sugan tahay isagoo dee aayaddan suuratu nise intuu aqriyay iyadoo la weydiiyey markii aayaddii suuratu furqaan waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar deetaa aayaddeedii walaa yaqtuluuna nafsa la taxaramu llahu ilaa bilxaqi walaa yazuun oo iyaduna ay keenaysay ruuxii dee toobadkeena toobadii in lagaba aqbalayo taas looba sheegay uu yidhi oo aayadda aayaddan kalaa nasakday isagu taas oo kaloo balbayha ee kolley bal maalan taas baa jirta iyada mid weeyo masalada xagga jamaahiir alculamaa qowlkaa ibnu cabaas ay noogaba soo noqliya waa laga yaaba daahiriyadna qowl ay leeyihin inay jireen in dee towbadu imika ama qatligani walow ciqaab aada iyo adu adag oo kala duwan ilaahay subxaanahu watacaala inuu ruuxaasi mudanayo uu sheegay haddana haddii towbad uu dhaba uu toobad keeno albaabka towbaddu waa furan yahi waana qowlka jamaahiir alculamaa waana qowlkaa dee aan leenahay waa qowlka imika adiladuba ay keenayso ibnu cabaas baa laakiin taas buu isaga kuba tegay ama laynooga soo naqliyey waana taan le dee dariiq ahaan waa inoogaba sugan yahe laakiin xadiidkani wuxuu tilmaamayaaba ibnu cabaas qowlkiisa dee taas ahayd si wuxuudibaka kaba laabmay oo walow aimadu markay qowlkiisaa soo dhiganayaan anay aharkan iyo tan sooba aroorin si wuxuu isagiiba kaba laabmay qowlkaas keenaya bal jaanibkaasna buu inoogaba daliiliyo ninkii camal saalixa ayuu amray inuu ilaahay u toobad keenuu amray albaabka toobaddu in dee waxweyan aanu kaba xidhnayna taa waa uba sheego waaba dee la odhan kara waa si albaniya yidhaaho si waxa ay rujuuc tahay laaban waa silsiladu ku yidhaahaa in uu qowlkani uu yahay laa ibnu cabaas oo kaba soo laabmay qowlkiisa hore dee kaba shuhroobay bal birigii hooyadu dee mansiladaasuu leeyahay baabu biri lab aabbaha birigiisii ayuu baabkiisii yahay kolley dee intan abwaabta hore oo dhami waa labada waalid ee umuurahaas ayay kuba wareegayaan xadaثna سulayman بن xrb qala xadaثna وhayb بن khاldi عan بn shbrumta qala samictu abا zurcةa عan abi hurayraةa qala anahu qaal bal iyaguna waa dad baan leenahay hiqaad ama a'imo ah dadka sanadkan xadiidka asalkiisuna siiqadan haddaanu ahayna waa xadiid bukhaari iyo muslim inooguba sugan waa xadiidkii uu nin weydiiyey rasuulka ilaahay yaa dad ugu xaqle suxbadayda wanaaggeed rasuulka ilaahay umuka umuu ku ugu celceliyey kii weeyaan oo dee cibaaradan iyo lafdiga iyo siiqadanba halka inooguba soo aroortay waa xadiidkaas bukhaari iyo muslim horta ay wariyeen xagga ruwaadana bal ninkaa uu ina hebel yidhi unbaan ka qabanayaae ama ibnu shubruma waa nin cabdullahi ibnu shubruma la yidhaahaa waa nin taabici ah waa nin faqiiha oo qaadino ahaayo faqiiha oo hiqa ah weeye adigu waa faqiih bimacna alkelima ibnu shubruma ama cabdullahi ibnu shubruma waana rijaasha muslim ee xadiidka asalkiisu riwaayadiisa nafteeda bukhaari waa ishaaraayo isagu rijaashiisa ka mid maha ninku isagu dariiqiisii kale markuu kuba wariyay isaga iyo muslim wadaagsadeen nin kaleo ilmaaderiyiino ina qacqaca la yidha ay kaba wariyeen ayuu tanna bukhaari saxiixiisa kuba ishaaraaye laakiin baan waxaan leenahay waa nin faqiiha taabici oo ibnu shubruma cabdullahi ibnu shubruma laba yidhaaho abu zurcaan abu hureyre kaba warinayaana saxaabigii jariirkaa jariir ibnu cabdillaahi ayaa awow u ah magaciisa hagaag lama waxa kunyadiisa buu kuba shuhuroobay barhkood baa yidhaha magaciisa harim baa la yidhaha kuwa camrin bay yidhaaheen laakiin waa awow waxa u ah jariir ibnu cabdillaahi wey abi zurcata ibnu jariir ibnu cabdillaahi weeye marka abu hureyre kaba warinaya qaala wuxuu yihi qiila waxaa la yidhi ya rasuul allahi waa ina abi ina jariir qiila waxaa la yidhi ya rasuul allahi rasuulkii ilaahay ow ama nin baa ku yidhi man abaru yaan u ixsaan falaa macnaa yaa ku xaqle in ixsaankayga iyo samafalkayga abaru waa ficile qaala wuxuu ihi ummaka ay bira ummaka hooyada u samafal in waanan soo aragnay xadiidkii bahz ibnu xakiime shalayto baabu biri lummi inooguba soo bilaabmay waa lafdigiisa oo kale walow kani ka martaba sareeyo kaas qaala wuxuu yihi uma man hooyada dabadeed yaan u ixsaan falayaayo aniga birigayga ku xaq leh qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh ummaka hooyada qaala wuxuu ihi suma man yaa soo raacaya haddana mar saddexaad buu qaala yidhi ummaka hooyada dee shalaytaan taa soo sheegnay in waxaan ay xaqan weyn hooyadu kuba mudatayoo mashaqada iyo dhibka iyo rafaadka ay ilmaha kalaba kulantay ee aabbuhu waxa weeyaan kalamuu kulmin bal wax ku dhowna kalama kulminbe qala ummaka oo wixii kale aabbo bal maalan ee tarbiyadii kalena way la wadaagsatay dee wixii u dheeraaye hadday tahay xamli iyo wad wadci iyo irdaac iyo waxyaalahaasoo dhamin oo waxaan hooyadii cidilo lahayn hooyada qaala wuxu uhi uma man waa ninkii muudayn mars afraad buu weydiiye haddana yaa dee soo raacaya oo aan u ixsaan falaayo ama ku xaqle suxbadayda wanaagsan qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh abaka abaha kale waa xadiidkeeni aan shalay soo marray waana xadiidka aan leenay asalkiisa saxiixeyn buu kuba sugan yahay xadaثna bشhr بن محamd qال أخbarana cabdاللahi qال أخbarana yaحyى بن أyuba qال xadaثna أbu زurcata can abi hurayrata waa xadiidkeenii hore dariiq kaluu leeyahay un weeye oo wax yaroo ziyaadi ayay jiraanba marka bشhr بن محamedna waa nin bukhaari kolley صaxiixana waxbuu kaga wariyaa halkana wax waa kaga wariyaa kutubta kale kuma sugna ee mashaaikhdiisii kaba mida oo bal adigu nin saduuq ah weeyo kolley rijaashii dee idqaanka badnaa iyo ruwaadda ninku ka mid maahe cabdullaahigana waa imaamkii jaliilkahaye ina mubaarak weeye cabdullahi bnu mubaarak yaxya bnu ayub baanu kaba warinaya bal laba nooc meelahan isku dabaqaa jira oo yaxya bnu ayub ibni abi zurcato abu zurcahani mid uu awow u yahay iyo yaxya bnu ayub alkhaafiqi khaafiqina waa labadooda marka la eego ninka aqoonta badan riwaayaadkiisa ay kutubta kuba badan yihiin rijaasha kutubta lixdaana kaba mida amaa ninkan abu zurca xafiidkiisiihi kolley kutubta kumaba badnaa kitaabkeenana waa kan kuba sugan iyo bukhaari tacliiqaadkiisii xataa laakiin labada saxiix sidooda ugumaba sugneen waxaana jirtay kolley kitaabkan shaarixiisu dee waa yaxya bnu ayub ibn abi zurcata ayuu yidhaahaa shucaybna aroodmawd iyo qolooyinkan la wadaagsaday kitaabkan musnadka imaam axmed taxqiiqiisa dabcadan dee aada u badan ee malaha dabacadka kitaabkana ugu mudan ee risaalo ay madbacaysay kontonka mujallad ay gaadhsiiyeen shani waa farisa kitaabku waa shan iyo afartane wuxuu kaba dhigaan yaxya bnu ayuubkani inuu khaafiqi yahay xadiidkan dee imaam axmedna riwaayadan waa soo dhigtay laakiin kolley waa saa shaarixa kitaabkani yidhi waana sidaa dee markaa bukhaarina waa ishaara riwaayadan tacliiq ahaan buu kuba ishaaraaye ninka uu yahay kolley saa maha musnadka imaam axmed taxqiiqiisa ku sugan oo khaafiqiya waa ninkan uu xafiidka u ahaa waana toddobadii atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa dabaqadii imaam malik iyo waa ninkan abu zurca xafiidkiisaa weeye ee ma aha khaafiqiisa kitaabka aan sheegayo taxqiiqiisa dhacday kale xafnu xajariyan fidxulbaariyana waa sida kuba sugan markuu qabanayo cibaarada bukhaariya wuxuu ihi abu hurayra ataa rajulu nin baa yimi nabiy llaahi salى اllahu عalayh wasalam faqaala wuxuu yihi maa taamurunii maxaad i amraysaa qaala wuxuu ihi bira u ixsaan fal oo u samafal ummaka hooyada uma caada ninkii waa soo noqdo faqaala wuxuu yihi rasuulka ilaahay buu su-aashii haddana weydiiyo bira ummaka hooyada u ixsaan fal u baari noqo uma caada faqaala rasuulkii ilaahay baa yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bira ummaka waa markii saddexaad uma caada araabicata mar afraad buu soo laabmay ninkii faqaala rasuulkii ilaahay wuxuu ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bira ummaka hooyadaa u ixsaan fal uma caada alkhaamisata mar shanaad buu soo laabmay faqaala wuxuu yihi bira abaaka aabbaha u ixsaan fal waa markii shanaad buu ka dhigay bal xadiidka asalkiisa waxaan leenahay waa kii horeynu soo maray dariiq labaad uu leeyahay imaam axmed iyana dariiqan yaxya bnu ayuub way wariyeen bukhaarina wuu ishaaraa raximah llahu tacaala saxiixiisa ama tacliiq ahaan buu dee matiga ma dhameeye laakiin riwaayada yaxya iyo ayuu sheega waxaan filayaana nuskhooyinkiina inta badan a haysataan ama nuskadaas may dhicin uma caada alkhaamisata ta afraad ayuun baaba ay kuba sugnayd markii tii afraad uma caada raabicata faqaala bira abaka oo tan inay mar shanaad horta markii afraadna uu yihi bira abaka ummaka may dhicin nusqadan khaasatan daar markaa waxa weeyaan intiina badan a haysataan laakiin barhkood baa nusqadoodu ilama tahay bal waxaan leeyahay nusakda kitaabkan hadday tahay sharaxiisa nusqada laba socotay fadlullahi samad iyo mulakhaskiisa uu daaxun leeyahay isaga iyadana nuskhadaasba walow marka la eego dabacaadka kitaabka barhkood intooda badan waxaa ku sugan san ii taallo oo ah markii shanaad inuu ku yidhi bira abaaka markii afraadna inuu bira ummaka yidhi bal nuskadaa laakiin waa taan leeyaha kuma sugna xadiidkana imaam axmed waa tan aan leeyahay waa wariyey isaga marka imaam axmed oo kale kumay sugnayn mar afraad inay tahay ee sida dee axaadiida kale iyo riwaayaad kale ay ahaayeen oo ah inuu markii afraad bira ummak abaaka yidhi ayaa kuba sugnayd iyadoo dariiqan yaxya bnu ayuub yahay bal waxaan leeyahay markaas nusqooyinkan kitaabka ama taa shaarixa dee laba socotaa noqdo kuwan mutuntaayo ee wakhtudaadkii buu kaba madbacaynayeen ama kitaabka nusqooyinkiisa walow aan lahayn waxaan madbuuca ee maanta mutawafirka ah dhammaan baa waxa weeye taasi ay ku wada sugan tahay laakiin dee qaybo kaba mid ah waa cibaaradan baa dhacdo markii shanaad inay tahay ayaa dhacday bal in horta imaam axmed un baa ii suurto gashay inaan eego qolooyinkii bal lafdigan yaxya ibnu ayuub dariiqiisa wariyo isagana kumay sugnayne kolley waxa inooguba sugan waa ahamiyada biriga hooyadu leeyahay dee hooyada dabadeedna aabbihii ayaa imanaya oo birigiisii bal dee taasa isaguna waa kaa wuxuu kaga midiy un ixsaankaa layna faray ilaahay subxaana watacaala cibaadadiisa uu raaciyey ee taas oo kale ayuu laga midiyo dee biriga aabbuhuna maba yara ee hooyadii unbaa kaba xaq weyn bay noqonaysaa bal markaa laakiin bira umaka uma caada alkhamisata faqala bira abaka bal nusqooyinkii kitaabka way ku kala duwan yihin baan leeyahay oo dabacaadkii kitaabkani way ku kala duwan yihiin imaam axmed horta oo cibaaradan bal malaa waxay u yar bahantay tatabuc dheer oo inin qolooyinka kale laba wadaagsaday ee iyaguna riwaayadan yaxya ibnu ayuub sidooda usoo wada dhigtay in la arko in bal marka shanaad in ahayd iyo markan afraad in ahayde bal kale laakiin horta arrinka jira waa intaa yar baan leenahay xadiidkuna in xagga dee sanad kaa hore ama dariiqa hore ayuu baabaa-in bal maala dee ayuu ama xadiidkii hore duruqdiisu buu kaga mid yahay waana macnihiisa kale waa inoo daahira waa intaa yarin baan yar ishaaray baabu biri waalidayhi wain dalama wuxuu u baabaysan yahay labadiisa waalid oo ixsaanka falka loo ixsaan falayo dulmi ha lababa yimaadeen oo macnaha ruuxii xataa wain dalamahu weeye isaga haba dulmiyeen oo haddii xataa ay ka gardaran yihiin oo dee bal taas xaqii waalidku waa jira hadday sidooda kale naftooda u dulmiyeen inay cusaad iyo fusaaq yihiin xaqii waalidku waa jiraayo dee naftooda hadday dulmaan iyo hadday isaga dulmayaan birigii iyo ixsaanfalkii walow wix xumaan iyo macsiya aan lagu adeecahayn laakiin wixii kale dee waana lagu adeecayaa waana loo ixsaanfalayaa dulmigoodana meeshii kama saarayso birigii iyo xaqii waalid lahaayo bal arrinkaa waxaa inooguma filan walow ahar buu inoo soo aroorinayaa aharka sanadkiisana dacfi baa kuba sugan san marka dambe sheegi doono eh laakiin maxaa inooguma filan waana inoo dambaysaaye sacd ibn abi waqaas qisadiisii markay hooyadii intay cuntadii daysay oo ay bal maalan si ay isaga culays ugu saartay inuu dib u gaaloobo oy tidhi inaad kufrido ama aad waxaagii ku laabanto hore anigu waxba maba cunayo in ilaahay subxaana wa tacaala ayaad qur'aan uu soo dejiyey aayaadkii qur'aanka ahaa maxaa kaa mid ahaa wain jaahadaaka litushrika bishay maa laysa laka bihi cilmu falaa tudicuma wasaaxibhumaa fi dunya macruufa bal iyadoo ay doonaysay inay gaalayso oy taa culayskaa weyn uba saaraysay ilaahay wuxuu idhi hadday dee bal maalan labadii waalid ay arrintoodu taa tahay ha adeecin oo dee wax macsiya laguma adeecayo laakiin muxuu yihi wasaaxibumaa fi dunya macruufa iyaday xaaladu taa tahay ayaa ilaahay yidhi haddana adduunyo kula saaxiib macruuf kula saaxiib oo ixsaankii kale iyo waalidnimadii kale iyo birigii kale ha kaba tegin marka xataa haba dulmayeen shaksiga eh dee ixsaankoodi iyo birigoodii ayuu baabkiisiyaan xadaثna xajaaج qal xadaثna xmad whu بن سلمة عan سulayman التaymiyi عan سacيidi الqaysiyi عan iبn cabaasi qala anahu qaal waa isna iبn cabaas ahar isaga kuba taagan weeye xajaajkan xajaaج ibn minhal baa la yidhah abu mحamed oo waa nin dee culimadii iyo dadkii siqaat ruwaad ee aada u sarreeyey kaba mid ah xamedna waa imaam ibnu salama sulaymaanna waa saasoo kale waa taabici weyn oo qiimo badnaa sulaymaan ibnu darkhan itaymi laba yidhaaho laakiin saciid ulqaysi sulaymaan mooye cid kale oo wax ka warinaysa lama hayo markaa waa nin majhuula waa nin aan la aqoon weeye saciid ulqaysi waana ninka kolley sanadkiisa ama sanadka xadiidka cilada ku noqonaya weeye wuxuu ihi can ibni cabaasin qaala maa min muslimin muslim ma jiro lahu isaga waalidaani laba waalid ay u sugnaadeen labadaa waalid oo muslimaani muslim ah oo yusbixu ahaanaya oo noqonaya ilayhimaa muxtasiban wasan baa nisqooyinka kitaabka taala kolley albani xadiidkan waa ka markaa wuxuu ku soo arooriyaa ama aharkan qeybta labaad ee kitaabka daciifu ladabi lmufrad buu ku soo arooriyaa markaasaa wuxuu qabtaa meel yar buu kuba qabtaa u yidhaha san baa asalkii ku sugan macnaa nusqooyinkii kitaabka iyo usuushiisii cibaaradan baa dhacday yusbixu ilayhimaa muxtasiban markaasaa wuxuu yidhaha waxaa laga yaabaa de ma jasminayo ee waxaa laga yaabaa walacalahu yuxsinu oo dee cibaaradaa marka la eego laqba ahaan iyo isqabadkeeda yar adag in waa waa beriisanaya ixtisaabkuna waa ajridoon iyo hawaabdoon iyo waan awili karnaa ama waxbaan ku xambaari karnaaye laakiin yusbixu waa beriisanayo muxtasiban ilayhima waa cibaaradii deetu le waxaa laga yaabaa inay tahay asalkii horta saasaa ku sugan ma jasminayo dee nusqooyinkii fartaa saasaa dhacaye in macnuhu yahay yuxsinu ilayhima muxtasiban halkan yusbixu bedelkeeda yuxsinu yidhaho su isagu yidhaaho raximah اllahu tacaala inuu u samafalo xaggooda muxtasiban xaalu yahay dee nin ilaahay ugu dhowaanayo ajridoonoo sawaab ku doonayo wax kale aan ahayn markaa taas oo kale bal waa siu sheekhaasi raximah اllahu tacaala uu yidhaaho in aharkanin kolley waxay u tiiriyeen bayhaqi oo kale shucabaliimaan oo dee mujaladka halkaas markan in badan xalay wali waqti dambaan ku gaadhan isha mariye lafdiga horta dee waa laga yaaba in anugu kaba boode kumay dhicina bal waa loo tiiriyaa bal waxaan leeyahay laakiin waxaa soo saaray ibnuljawsi kitaab uu leeyahay oo albir wasila la ydhaha madbuuca oo uu kagaba hadlo umuurahan dee waalidka berigiisa iyo siladii arxaamta iyo waxyaalaha kitaabka kuba khaasila de kolley ibnulmubaarak iyo ragna way ugaba horeeyeen cunwaankaas iyo rag hore ayaaba jira sanadkiisana barhkood bu adabun buu kaba soo naqliyaa sanadkan adab buu laba yimaadaa barhna sanadkiisa sheekhiisiisa oo ka bilaabaya halkan sheekhiisuu kaba bilaabay marka waxaa laftigiisa aada moodo lafdi inoo yar tawjiihinaya yusbixu saa dee uu leeyahay albani raximah llahu tacaala inay taastaa laga yaabaa may ahayne laakiin lafdiga uu isaga kitaabkiisa ku dhigtay maxay ahayd markaas halkan yusbixu bedelkeeda ma yusbixu saas umayd yusbixu ilayhima muxsinan oo halkan muxtasima bedelkeeda waxa taalay markaa albir wasilo ibnljawsi leeyahay muxsinan waana lafdi dee aada u dhow oo yusbixu waa beriisanayo oo de waa maalin kastaba wixii laga doonayey muxsinan xaaliyey mid u samafalaya ilayhima waa halkii muxtasiman hadda kitaabka lama taabanayo dusha la ishaaro riwaayada ibnuljawsi mooye waana riwaayo laqbadii kuwa macamade iyo macnihiibo yusbixu waa beriisanaya muxsinan ilayhimaana muxsinan baan ku tacalujinaynaa muxsinan xaaliya mid u samafalaya ilayhima waa kasta subax kasta dee waa ka birigoodii buu daa'imaya ixsaankoodii samafalkoodii wanaagoodii oo taas maaha maalin iyo wax kaba dhace weligiibay da'bigiisa taa tahay oo xaaladiisu taabay tahay haddii aan tan kuba dayno yusbixu waa beriisanayo oo muxtasiban xaalu yahay ee waxa weeyaan mid ajri iyo thawaab iyo qurbo ilaahay ugu dhowaado kuba doonaya ilayhima bilixsaani ilayhima waa tawjiih aan iskaga laqbaysan karno ixsaankaa u iyagoo macnahaasna waan ka soo qaadana ixsaankaa u iyagoo u ixsaan falayo ayuu dee ixtisaab buu laba imanaya ilahay buu ajri kaga doonaya ilahay buu uguba dhowaanaya ixsaankan saasaanu waagu uguba baryayaa da'bigiisa maalin kastaba taas ah bal waa taas wey yusbixu ilayhima muxtasiman ilaa oo la helo ruux muslim oo xaaladiisu taa tahay fataxa allahu ilaahay baa u furo lahu isaga baabeynay laba albaab yacni wuxuu jeedaa min aljannati jannadu laba albaab ugaba furaa wain kaana waaxidan haddii waalidka u jooga ee nooli mid yahayna fawaaxidun falmaftuuxu lahu waaxidun wey waxaa loo furayaa in waa mid haddii dee taa hore aan raacino oo fataxa lahu lahu baabeyn fawaaxidan dee mid buu uba furayaa fataxadii soo qaadna waa la nasbin lahaye falbaabulmaftuuxu lahu waaxidun mid weeyo hadduu mid yahayna ama aabbaha noqda ama hooye albaab baa uba furan kol hadduu birigaa iyo ixsaankaa iyo wanaaggaa kuba jiro wain aqdaba hadduu ka cadhaysiya axadahumaa midkood lam yarda allahu canhu athar hore bal mee marfuuc inoo ahaa oo uu inooguba bilowgii kitaabka aan kuba soo aragnay rida rabbi fii rida alwaalidi wa sakhadu rabbi fii sakhad alwaalidi waana inoo sugnaa baan ihi bal marfuuc ahaan buu inooguba sugnaa walow dee riwaayadan aan soo aragnay kitaabka inooguba sugan mawquuf haba ahaatee waaba taasoo haddii midkood hadduu ka cadhaysiiyana lam yarda allahu canhu ilaahay kama raali noqonayo xataa yarda canhu kii uu kaba cadhaysiiyo waalidkii ilaa uu kaba raali noqdo qiila ibnu cabaas baa waxaa lagu yidhi wain dalamahu haba dulmeen oo hadday dulmayaan ay kaba gardarayiin ay kuba tacadiyayaanna berigood iyo ixsaankoodu miyuu saarnaanayaayo ma dee cadhadooduna taa waxaa la yskaba dhowrayaa ee xuquuqu kaba imanayo qaala wuxu uhi wain dalamaahu haba dulmeen dulmigu hadduu yahay shay macsiyo xumaan ah iyo waxaanay xaq u lahay inay ku qasbayaan ama ay amrayaan kuma adeecayo laakiin dee waa taa wasaaxibu maa fi dunya macruufan ilaahay baa yidhi waalid mushriga oo bal ku dadaalayay ilmihiisii inuu gaaleeyo ayaa ilaahay yihi wasaaxibu maa fi dunya macruufan adduunyadii macruuf iyo wanaag kulaba dhaqan iyadoo dee aan lagu adeecayn wixii macsiyo ah inama daacatu fi lmacruuf laakiin haddana ee ludfigii iyo birigii iyo ixsaankiisii kale kama tegayo weeyaanoo xataa hadday dulmayaan ee wuxuu hadduu yahay wax macsiya iyo wax bal matalan taa hadday amrayaan oo taa kuma adeecayo laakiin sidii kale ee ma goyn birigii iyo ixsaankii iyo wanaaggii ayuu wadaya bal asarkan waxaan leenahay ninkaa saciid ulqays la yidhaaho oo wax raawiyo oo isaga ka wariyo oo lahaya uu yahay sulaymaan taymi baa meesha jira waxaana xagga marka la eego cilmigan dee xadiidkiiyo musalaxa hadduu raawigu ama shaksiga nin keliyun ay kaba wariyey cid tawhiiqaysayna aan lahayn magaciisi iyo nisbadiisii halaba garanayabe majhuul baa la yidhaahaa waa nin aan la aqoon dee kol haddaan isagii la garanayna cadaaladiisii baan la ogeyn dee waxaana shardi ahayd xadiidka marka laba aqbalayo ama xasan ama saxiixuu noqonayo inuu dee raawigiisu ay cadaalo ama ruux cadaalo ay u sugnaato dabdina leeyahay bal labada dabdi haba kala tagsanaadeen markaa wixii lama garanayo waa bal dacfiga isnaadkan ama aharkan imika iyada inooguba sugan weeye laakiin macnahan kale de waa ta aan leenahay waaba taa qisada inoo dambaysay saacad iyo in waxa weeye ay arinku inooguba iman doono xagga ridaha iyo cadhada iyo taasna xadiidkii hore waa ibnu cumar waataynu kuba soo maray baabulin kalaami liwaalidayhi waa hadalka debcintiisa iyo jilecintiisa liwaalidayhi labadiisa waalid hadal debcsan sahlan fudud oo luطfi iyo naxariis iyo waalidka xurmadiisa ay kaga muuqato kula hadalkii lagulaba hadlayey ama hadalkii oo loo dabciyo loo jirciyo loo taas labadii waalid xadaثna mسdd qاl xadaثna ismاعيل بن إbrاhيm qال xadaثna زiyاad بن مkhrاq qال xadaثnii dayslة بن mayاas qaala kuntu maca najadaati bal iyaduna kollay aharba weeye kani waana inoo yar dheeraan doonaa raggana dee waqtiyo kalean ku laami doonaaye musaded waa sheekhi bukhaari oo nin imaamo mutqino bal bukhaari baaba meel kagaba sugantay musadadun musadadun kasmi waa sida magaciisa oo kale macnaa ujeedadu waa nin toosan oo dee waa itqaan badan waa adigu waa hiqadii ruwaada aad u heerka sarraysay ismaaciil ibnu ibraahimna waa imaam ismaaciil ibnu culayo laba yidhaaho siyaad ibnu kharqna waa nin isna hiqa ahay bal ninkan daysalat ibnu mayaasin kollay kitaabku inoogu sugan yahay oo dee masalan waa kitaabkeenan waxaa laga yaabaana kitaabkeenan adabka iyo kutubta abu da-uud mid kaba midoon sunanta ahayn iyo inuu dikri ku leeyahay ee meelaha kale kutubta inooguma sugnee laakiin sida kale waxa weeyaan mayaaskan waxay dhahaan waa laqabi aabihii cali ayaa la yidhaah imaamkii mizi bay kaba dhacay taadiibulkamaal inuu laba nin ka kala dhigay oo daysalat bnu mayaasin iyo daysalat bnu caliyin isdaba dhigay wal culimmadu ay leeyihin taas arrinku maaha ee waa la qabe nin keliya iskuba yihiinba waana nin taabiciya weeye kolley waana ninkan kitaabka inooguba sugan bal waxaan leenahayna waa dadka dee ruwaada ee riwaayaadkooda laba aqbalo ayuu kaba mid yahay wuxuu yihi ninkaasi qaala kuntu waxaan ahaa maca najadaati nimankii najadaadka admacooda ahaa kolley najadaadku waa nin najdat bnu caamir la odhanayo xanafi ahoo xaruuriye kamida ama khawaarijtii weeye firqo iyo koox buu lahaa beerkaasoo dee kooxo badan bay lahaayeenba kuwaasan la socday oo dee waa fikradii khawaarijka waa kaasoo waa dadka waa nimanka dee muslimiinta dhexoodii un laba dagaalamayay khawaarijta ahaa najdat bnu caamir alxanafi kuwaasaan macooda adigu najadaadkan laba socday kuwa daa'ifadaas fa asabtu waxaan asiibay dunuuban dunuub baan asiibay oo dembiyaan waktiyadaa ku dhacay la araha aanan u ictiqaadinayn ilaa min alkabaa'iri dunuubta waaweyn inay kaba mid tahay un mooye wax kale aanan uba arkahayn dee waanu ka soo noqday fikradii fadakartu dalika libni cumara ina cumar baan u sheegay arrinkii iyo dunuubtii aan kuba dhaceen islahaa waa kabaa'ir een u arkayay inay kabaa'ir tahay qaala ibnu cumar baa wuxuu uhi maa hiya dunuubtaasi maxay tahay kabaa'irtaa eed kuba dhacday qultu waxaan idhi kada wa kada uu sheegay oo dembigii waxa iyo waxaasoo aha waxyaalaha aan kuba dhacay ee dee u arkayay inay dembi weytay qaala wuxu uhi wixii dee imika halkan laynooma soo dhigan dembigu noocuu ahaayo wuxuu ku dhahaaye laakiin ibnu cumar jawaabtiisa waa tan qaala laysat haadihi min alkabaa'iri kuwaasi dunuubta waaweyn ka mid ma aha dembi ha ahaatee laakiin kuwa kabaa'irtaa kuma jirto dee dunuubtuna kabaa'ir iyo sakaa'ir bay u qeybsantaa kolley kabaa'irtana malaa tacriifyadooda ay ku tacriifiyaan kuwa uguba mudan waa dembi kasta oo dee waciid ama cadho ama lacnad ay uba soo aroortay ama xaddee iyo waxyaalahaasi ciqaab kaba ratimayaa dembi kabiire ah weeye dee waanay kolley imika halkan waa sagaale dee way ka badnaan kartaayoo si iyadoo san oo kale laba yidhi waa toddoba mala ibnu cabaas yihi me toddobaatan bay uba dhowdahay ee kolleyna waa kaba badan kartaa ibnu xajar alhaytamina kitaab buu leeyahay madbuuca oo azawaajir can iqtiraafi اlkabaa'ir laba yidhaaho mid mid uu usoo dhigto ilaa laba boqol iyo afartameeyo ayuu gaadhsiiyaa kitaabkiisa dee madbuuca laba juz ku madbucaysan lakin isku mujalad horta dabcadan u haysteen laysat hadihi min alkabaa'iri huna tiscun sagaal weeye kabaa'irtu alishiraaku biاllahi waqatlu nasamatin iyo nafo bikayri xaqin lagu dilo walfiraaru cararkii min azaxf markaa dee dagaal gaalo layskaba hor yimaado ruuxu uu fulayo obuu cararo haddaanay dee aanu ahayn mutaxayisa nin dee koox kale ku biiraya ama isle imika xeelo dagaal u baxaya ad kusoo rogaal celis waa sida qur-aanka naskiisuba ahaa ama dee dee dad aad iyo aada uga tiro batay aanay ahayn oo intii dee musaabarada iyo in loo adkaysta laysfaray ay kaba badnaato walfiraari min azaxf waqadfu lmuxsanati haweeney dhowrsoon oo cafiifo oo zina lagu sheego o lagu qadfo waaklu riba ribo oo la cuno waaklu maalilyatiimi xoolaha agoonka oo la cuno wailxaadun waa xaqi oo laga leexdo fi lmasjidi waa fi lmasjid alxaraamu de waa xaramkii oo ama wax macsiyo iyo xumaan iyo waxyaalaha lagulaba yimaado oo bal matalan taas weeyaanoo masjidkii xaramkaa baa loo jeeda iyadoo la banaysto oo dee waa taa idhig lagu daadiyo aanay banaanayn bal waxyaalo kale oo dee muxara isaga dhexdiisa maxduuraad uu leeyahay bal iyad ilxaadkii iyo leexashadii xaqi iyo dariiqii toosnaa lagaba leexanayo masjidka xaramkaa dhexdii waa xaramkii guud ahaan iyo waladii kii yastaskiru dadka ku dheeldheelaya weeye balsan baan yastaskiruna macnaa nusqooyinkii madbuucaana sidan baa kuba sugane waa alistiskar min asukriya waa kaa ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaskar qowm min qowmin casaa an yakunuu khayra minhum bal matalan oo ruux muslima oo waxa weeyaan lagu dheeldheelo bikayri xaqin iida iyo dhib weyn baa uguba sugan oo de waa markaa sheega waana kaa nahyigaa adagi kuba yimi bukaa waalideyn labadii waalid halkan maxalushaahidku labada waalid oohitaankoodii min alcuquuqi la ooyeen waa ruuxii baa ka oohiyey weeyaan oo caqnimo waalid waladkoodii kaga timi ayay laba ooyeen waa iyadna dunuubta kabaairta marka qaala li ibnu cumar horta intaasu tiriyo wuxuu leey waxan aad sheegtay maaha kabaairtaa kuma jiraan dee kolley kabaairtuna intan way kaba badan tahay waata aan leeya barhkood baa dee laba boqol kaba badiyey laakiin way fara badan dee dahabina waa kan isnale kitaab alkabaair laba idhaa isna madbuuca ibnu xajar kiisaa ka waasacsan oo kaba weyn oo ka azawaajir can ikhtilaaf alkabaair ibnu cumar baa deeta waxay ugu yihi atafraqu min annaar ninkiiba weyna naarta ninka cabsanaya mate ujeedada wuxuu eegayaa ninkan dee waxaan arrinkan kuma kelifay kolle waa khashiyo cabsi naar miyaad ka baqanaysaayo wa tuxibu waad jeceshay an tadkhula aljanata janno inaad gasho qultu waxaan ihi i wallaahi qaala markaa wuxuu yihi axayun waalidaaka labadaadii waalid ma nool yihiin qultu waxaan ihi cindii ummi hooyadayba agtayda kuma sugan oo nool qaala wuxuu ihi fa wallahi baan ku dhaartee low alanta lahal kalaama haddaad hadalka u debciso oo taas waadcamta aada quudisaa dacaama cunto aada u baarinimo faasho hadalkii dee ninkii oo masruufayo nafaqaynayo haddana hadal adag iyo waxyaalahaas ku odhanaya dee waa kaa berigu maaha kii hadalkii aada u debciso oo aada cuntadiina siisood u baarinimo fasho latadkhulana aljannata janna waad geli majtanata alkabaa'ir intaad kabaa'ir ka dheeraansa haddaad ka dheeraato dunuub kabaa'irana aada laba iman berigaa weyn iyo khayrkaa weyna aada la timaado jannaad gelaysaa kolley waxaan leenahay sanadku marka daysalana aan raacinayn ilaa waa nin maqbuula ama laa ba'sa bihi waa xadiidkaas ama waa ahar imaka ibnu cumar inooguma taagane laakiin sanadkiisu waa xoog buu inoo leeyahy sanad xasanu inoo noqonaya xadaثna abu nucaymi qaala xadaثna sufyaan can hishaam bni curwata can abihi qaala kana waa ahar kale bal waa maqduuc iyadu tan oo waa tafsiir qur'aani laakiin taabici bay kuba taagan tahay abu nucaymna waa fadl bnu dukayn baa la yidhaahaayo waa dee sheekhi bukhaari weeye muslim isagu waa siduu kagaba wariya sufyaankana sufyaan thawri weeye maha sufyaan ibnu cuyeyne qaala wuxuu yihi markaa curwat bnu zubayr wakfid lahmaa janaaxa dulli min araxma aayaddan buu fasirayey ilaahay yihi dhinacaaga u debciyo u tawaaduco waxa weeyaan waalidka qaala laa tamtanic haka joogsanoo haka reebtoomin hadiidin min shayin shay axabaahu ay jeclaadeen wuxuu haddaanu macsi ahayn waxay iyagu jecel yihiin oo ama dee ay ficil kaagii ah ama waxay kaaba doonayaan taa haiska hadiidin oo haka reebtoomine aqbal weeyaan oo ku adeec bal waxyaalaha wixii aan macsiyo ahayn taas bay noqon waa tawaaducii loo tawaaducayey loo dabacsanaanayey taas oo kale ayay tahay oo de waxa weeyaan un waa adigu macnuhu waxa weeyaan u tawaaduco isu duleeyo u naxariiso ludfi iyo beri iyo samafalkaa kuba isticmaal kana isnaadka naas kolley waa isnaad saxiixa in marka la eego ruwaadan taas e laakiin de waa tafsiir qur'aan oo uu inoo fasiray aayaddan qur'aanka curwat bnu zubayr macnaa shay iyagu ay jecel yihiin taas waxaa kaloo lagu fasiray kun lahumaa daliila raxmata minka isu duleeyo u tawaaduc macnaha halkan iyagii labadii waalid baabu jaza waalideyn yar baan ku darayaa labada waalid abaal jazahoodii iyo bal abaal celintoodii miyaa loo abaal celin karaa ruuxu abaalkoodii ma gudi karaa xadaثna qamisaة qaala xadaثna sufyaan can suhayl bn abi صaalix can abihi can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam qaala qabaysahna qamisaة bnu cuqba asiwaa'i ayaa la yidhaah asxaabtii walow uu yaraa markaas laakiin sufyaan thawri weeye axaadiistiisana aad buu uba yaqaanay oo aad buu uxifdisnaa walow barhkood ay wax ka yar sheegaan xadiidkiisa sufyaan laakiin aad buu u dabdiyey waana yaraa waktigiisii oo caqibasat bn cuqbata siwaay waana nin hiqa ama sufyaan waa thawri un abu saalix dakwan ayaa wuxuu abu hurayre kaba wariyey isna can inabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala laa yejzi uma abaal gudayo waladun walad waalidahu waalidkii ilaa an yajidahu inuu helo uun mooye mamluukan iyadoo la leeyahuu addoon yahay oo fa yashtariyahu uu soo iibsado oo fa yuctiqahu uu xoreeyo xaaladan mooye si kaleu abaalkiisa u gudi karaa ma jirto macnaha waxa weeyaan weladku wax kasta ha sameeyo oo si kasta ugu ixsaan falo bal maalan iyagoo weynaaday aan waxba qabsan karahayn waxa weya waxay u qaban jireen markuu yaraay oo dhan ba ha u qabtee haddana abaalkoodii oo kale inna ma gudayo xaaladan un mooyo hadduu waalidkii oo la adoonsanayo sa xooloo kale oo ibnu aadamba dee marka aan loola dhaqmayn la iibsanayo la dhexlayo lagu shaqaysanayo intuu helo uu soo iibsado saa ku xoreeyo dee waa noolayn dambe ibnu aadamnimadiisi iyo bashar ayuu u soo celiyayo suuradaasoo kale abaal weyn oo laysu de weyn oo noqon karta u dhigmi karta wixii uu siiyey ama waxay uba tareen u dhigmi karta laakiin xaaladtaa aan ahayn guma abaal gudayo taa wey macnuhu waxa weeye inu xaqii waalidka cid dhamayn karta oo ma jirto ama abaalkoodii celin kartaa ma jirto xadiidkana kolley waa xadiidka saxiixa muslim bay nooguba sugan aymo kalena ay wariyeen arrin baana jirta kolley culimada qowlkooda aho waalidnimo iyo lahaansho meel ma wada galaan marka haddii imaka si uun milkiga weladka uu soo galo waalidkii uma baahna inuu isagu xoreeyo idhaah waan ku xoreeyeye milkigaa uu milkiyey buu ku xoroobayaa waana qowlka ahlicilmi guud ahaanba xadiidkana lafdigu eeg intuu soo iibsado ayuu xoreynayaa si wuxuu dee iibsigiisii uu addoonkiisii noqday arrinkiina markii dambe uu ku xoroobay dhawaaq uu ku dhawaaqu yihi waan ku xoreeya taas baa xadiidkuga noqonaya kolley culimadu tay kuba xambaaraana waxa weeye arrinkani dee markuu iibsigiisan waxani kaba dhashay iibsigiisii uu soo iibsaday uu ka dhashay xornimadan uu xoroobay ayaa lagaba dhigay sidii wuxuu isagu xoreeyeyba eh arrintu xoreyn uma baahna waalidnimo iyo tanna meel ma wada fadhiisanayaane milkigiisa uu soo galay ayuu kuba xoroobayaa isagoon isagu xoreyn oo wuu xoroobayaaba ee xadiidkana dee waxaani sabab mau ahaa shirihiisiiba kaba dhashay tiibaa lagaba cabiray taas ee qowl ahlicilmi guud ahaan ee waxa weeyaan xoreyn uma baahne saasuu kuba xoroobaya macnaha xadiidkuna kaasuu noqonaya xadiidkan waa xadiidka صaxiixa صaxiixa muslim inooguba sugan xadaثana aadamu bal riwaayadan aan ku yardaaro qolooyinkiini degdegay inoo xidhi ma laha xadaثana aadamu qaala xadaثana shucbatu qaala xadaثana saciid bn abi burdata qaala samictu abi yuxadiثu saciid bn abi burda waa nin taabiciyo hiqa ah abihiina waa taabici kale una waa abu burda abu burdahaasa ina abu muuse alashcari ah oo aabihii awogood baa saxaabi ah de abu burdana aabihii qaala wuxuu ihi markaa saciidkaasi samictu abi aabbahay baan maqlay yuxadiثu waa abu burda isagoo kaba waramayo liannahu isagu shahiida bna cumara ina cumar buu u joogay oo xaadiray goobjoog buu ahaa inmay anahu may anahu shaniya shahiida uu arkay oo uu xaadiray ibnu cumara rajula nin yamaniya reer yamaneed oo yaduufu bilbeyti kacbada dawaafayo oo xamala qaaday uma hooyadii waraaa dahri malaa wadankiisiibuu ka keenay waa ruux aan socon karayn oo jilcagu weynaaday dhabarkuu ku sida markaasuu la dawaafaya markaasaa oo yaquulu leh inii lahal baciiru lmudallal in udcirat rikaabuhaa lam udcar inii anigu laha waa hooyadii waxaan u ahay baciiruhaa waa raaxiladeedii almudallalu ee baciirkeedii hayinka ahaa dhaqdhaqaaqa lahayn ee hayinka ahaa taas baan u ahay in udcirad haddii la argagax geliyo ama la didiyo de intay wax kuba soo baxeen ba ama wuxuun la didiyo rikaabuhaa waa geelan la fuulo ama ladee rawaaxisha un weeye kolley mufrad laftigiisaana ma laha waa neefkii baciirkeeda ama ay saarayd waa madiyadeedii gaadiidkii ama raaxiladii ay saarayd haddii la didiyo de hadday dido iyadoo saaran way la didaysaa oo isagu ma joogsanayo neefka hadduu diday lakiin wuxuu leeyahy rikaabteedii iyada haddii la didiyo isagu way saaran tahay isagaa madiyo u ah maanta isagaa raaxilo lamudcar aniga layma didinayo aniguma dhaqdhaqaaqayuu leeyahay taas hooyaday baa saaran dushayda saaran oo haddii raaxiladeedu haddii ay wax ku yimaadaan ay didi lahayd oo lucri iyo uu fasac asiibo anigu mid taasi ay ka dhacaysa ma ihi taasuu lahaa markaasuu haddana takbiiranayay oo allahu rabbi duljalaali اakbar buu lahaa ina talbiyadiina waa ku jiraa iyo wuxuu ku jiraana dawaafkii inta beydkuu raaciyay allahu rabbi duljalaali اakbar uma qaala wuxuu yihi ybna cumar oo waxay soo naqliyeen beydkan beyd kaleo ka dambeeya xamaltuhaa akara mima xamalat fahal taraa jaazaytuhaa yabna cumar inta iqaada in ka badan baa siday oo malaa dee sanadaygu sanaha inta in ka badan baa sidaye ma u arkaysaa ina cumarow inaan abaankii celiyey waa kan uma qaala yabna cumara turani may adigu may malaynaysaa jazaytuhaa inaan abaalkeedii guday qaala wuxuu yihi ibna cumar laa may walaa bizafratin waaxida anaa markii ay ku foolanaysay dihaasho keliya iyo ducosho ay ducotay oo kale taas taasna maad celin macnaha zafradu asalkeeda hore waa nafaskan iyo neeftu markan ay laabta iyo intan feedha iyo ku noqnoqoto taas baa zafiir la yidhaha zafiir iyo shahiiq oo kale ee waa neefta laba soo saarita haddaba iyo celcelinta noqnoqodkan ay ku noqnoqonaysa sadriga iyo intaas waktigan dee ay iyada fooshu haysay ee xaaladaas dalqigii iyo waa waxyaalihii kuba imanaysay haweeneyda marka dihasho keliya iyo zafre keliya oo iyaga zafaraadkeedii markii ay ku foolanaysay kaba mida taasna maad celin intaasna waxan aad sheegayso o dhami intaasna uma dhiganto uma daafa ibna cumara ina cumar baa dawaafay ibn abi burda inoo odhanaya faata maqaama intuu dawaafay isna dawaafkuu jooga maqaamkii buu yimi waa maqaamu ibraahim fasallaa ragcatayna labadii ragcadood ee dawaafkuu tukaday uma qaala wuxu uhi yabna abi muusa dee waatan aan leenahay ibnu abi burda in imaka aabihii baa kaba warinaya saciid ma waa abu burda maye abu burda xadiidka wariyo ibnu cumar aharkan kaba warinaya isagii buu la hadlaya abu burdana waa in abu muuse alashcari ina abi muusew ina kula ragcatayni laba ragcadood oo kastaaba tukafiraani maa amaamahma wixii ka horreeyey kafaaro gudayaan oo dee labada ragcadood kollay dawaaf baa kaba horreeyey waa cibaado aada iyo aada u weyn camalkii saalixa ee dunuubta kafaarada u noqonayay kaba mid tahay marka labada ragcadood ee laba tukanayo dawaafkii dabadeed wixii ka horreeyey kafaaray uba noqonaysaa taas ayuu yihi ibna cumar baa yihi kollay waa fadli aada iyo aada uba weyn ay leedahay iyo waalidka xaqiisii inaan la gudi karahayn dee suuradii keliya ee rasuulka ilaahay noo sheegayna waa suurada hore inta badan sahlanayn wallah subxana wa tacala ala alam